cadaada oo ah xarunta baarlamaanka maamulka galmudug maanta waxaa si weyn looga dareemayaa munaasabada maalinta koowaad ee ciidul adxa walow ay jiraan dadka qaar ee reer cadaada oon maanta ciidin labada ragco ee salaada sunnada ah ayaa dadka waxa isaga bixiyeen barxadda weyn oo ku taala gudaha magaalada taasoo in maamulka u qorsheeyeen in lagu tukada wasiiro iyo xildhibaano ka mid ah maamulka galmudug ayaa qaar ka mid ah waxay dadweynaha kula tukadeen salaada labada ragcee ciidul adxa salaada ciidda kadib waxaa dadweynaha halkaasi kula hadlay guddoomiye ku-xigeenka degmada cadaada nuuryalow xayla waxaan la iideynaa ummadda muslimiinto dhan baan la iideynaa maamulka iyo bulshada iyo culamaudiinka iyo dhammaan bulsho weyntoo dhan hambalyaan leenahay balyaan leenahay waxaana rabnaa in ummadda muslimiinta ha o dhan uga rajaynaynaa in ay mid isku noqdaan oo ay xoojiyaan islaamnimadooda xoojiyaan oo awoodda cadowga oo mataqaanaa islaamka ka soo horjeeda oo dhanna waxaan u rajaynaynaa ilaahay mataqaanaa inuu naga xoojiyo oo naga adkaysiiyo oo annaga dhan aan noqonno ummad isku mida oo diinkeenna iyo dadkeenna iyo dalkeenna aan difaacanno waxaana ilaahay ka rajaynaynaa oo ka baryaynaa inuu ilaahay nagu hanuuniyo dariiqa muslimka oo saxa waxaan kaloo rabnaa ummadda reer galmudug iyo gaar ahaan reer cadaado inay ammaankeenna si guuda u ilaashanno sababtoa maanta wanaaggaas iyo barwaaqadaas oo cidna waardiyaheeda aan la arag waxaan uga qayb qaadannay waa ilaahay awooddiisa iyo annagoo gacmaha ishaysanna oo aan ammaankeenna inaan ku wada xagsanno taasna waa idin rajaynaynaa insha alla hadda waa la raalli ka dhigo ciiddaan iiddeedana waxaan rajaynaynaa in ummadda islaamku ay mid isla noqdaan awooddooda middo sidoo kale qaar ka mid ah dadweynaha magaalada cadaado ayaa dareenkooda la wadaagnay dhammaan ummadda muslimiinta ah meel kastoo ay joogaan
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu cabdiraxmaan cabdulaahi waxaan ku suganahay degmada cadaado dhammaan waxaan leeyahay ummadda muslimiinta meel kastoo aad joogteen ciid wanaagsan ciid alcaafi iyo ciid mubaarak waxaan leeyahay ciiddan ciiddeeda ilaahay wanaag iyo barwaaqo nagu gaarsiiyo iyo amni intaan ka sii badan ummadda muslimiintana waxaan leeyahay ilaahay khilaafka ka dhex saaro iyo dhibta dhammaan waxaan leeyahay ummadda muslimiinta meel kasoo joogta ciid wanaagsan khaasatan ummadda soomaaliyeed ciid wanaagsan kulla caam wa antum bikhayr waa ciidulfitri ciidulcadxa cadaadaan ku ciidaynaa si fiicnaa u ciidnay magaalooyinka qaar waxaan maqlayna inay kala ciideen laakiin annagu waxaan la haysanaa xaramka iyo kacbada iyo muslimiinta badankooda saasaan annagu raacsannahay
aad baa shucuurta an u kacsan tahay maanta waa maalin farxadeed kana mida saddexda maalmood ee muslimiinta ciiddooda ku salaysan waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan inta maqalkayga iyo muuqayga garanaysa waxaan leeyahay dhammaan ummadda muslimiinta iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ciid mubaarak waxaan leeyahay kulla caam wa antum bilkhayr ciid wanaagsan
kulla caam wa antum bilkhayr dhammaan muslimiinta meel kastay joogaan waxaan ku salaamayaa salaan farxad leh inta wejigiiyo maqali muuqaalkiiga taqaan ayaa salaamayaa ciiddan farxadan ku yiidnay haddaannaha reecadaado waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inay tahay maalin farxadeed maxaa yeelay waa maalinta yoomal carafo waa maalin ciideed waxaan leeyahay ummadda muslimiinta oo maanta dunida ka ciiday daafeeda ku ciida waxaan leeyahay ciid ciid mubaarak kulla caam wa antum maqaar waxaan sidoo kale halkan ka salaamayaa waalidkii hooyaday aabbahay doctor cabdishiid axmed barre iyo hooday basre daahir cabdi waddooyinka waaweyn ee magaalada ayaa waxaa ku arkaysaa dadweyne farxad badan ee wejigooda ka muuqata islamarkaana isugu hambalyeynaya maalinta koowaad ee ciidul adxa dhinaca kale deegaana iyo degmooyin dhaca gobolka galgaduud ayaa lagu soo waramayaa inaan maantay looga dabaaldegin maalinta koowaad ee ciidul adxa degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ahna caasimadda dowlad goboleedka galmudug iyo deegaanka xeraale ee gobolka galgaduud ayaa lagu soo waramayaa inaan laga ciidin sidoo kale magaalooyinka gaalkacyo iyo cabud waaqee waqooyiga gobolkan galgaduud ayaa la sheegayaa in laysku khilaafay maalinta koowaad ee ciidul adxa